bismillahi raxmaan raxiim dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunyada daafeheeda waxaan uga tacsiyeynaynaa dhacdada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacaddan aan joogna waxay ka harsan yihiin dhacdaas oo ku salaysneed dhagarqabarayaasha al-shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar ka mid ah oo ay magaalada soo geliyeen gaa- laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ee ayna ku qarxiyeen laba meelood oo magaalada muqdisho ka mid a halkaasi oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aada u baahsan oo dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo ee goobihii ay ku naso lahayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen ee arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas intii ku dhimatay intii ku dhaawacantay ayaan guud ahaan soomaali uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiyeynaynaa waxaan rabnaa bulshada soomaaliya meel kastay joogto inaan la wadaagno ee arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horreyn falkaani waa fal argagixiso ah waa falal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof soomaaliya oo dantiisa haysto in dantiisa amba noloshiisa la gefsiiyo aan hadaf kale lahayn ee meelaha hadda ay ku- ay soo bilaabeen waxaa ka mid a guryaa ka mid a suuqaa ka mid a lama beegsan ee xataa meelaha ay gardarrada ku beegsan jireen ee dowladdu ay leedahay amba ha noqoto maxkamado amba ha noqoto xarumo booliis amba ha noqoto wasaarado oo iyaga nafsadooda beegsigooda oo gaf iyo gardarro ahaa iyo diinka fogaash xataa kuwaas maanay beegsan waxay beegsadeen dukaamo laga adeeganayo waxay beegsadeen guryo la jiifo waxay beegsadeen waddo la marayo waxay beegsadeen dad nolol caadiya haysto dembiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjamo ka ahaayeen rajada soomaaliya ee soo laabanayso waxay tarjamo ka ahaayeen eh, dadka soomaaliya si ay ugu soo kalsoonaanayaan oo ay iskugu soo aaminayeen dalkooda waxay ay ay tusaale ka ahaayeen dhiirashada ganacsada soomaalida ay ku dhiiranayso saacadba saacadda ka dambayso maalinba maalinta ka dambayso inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaali lahaayeen ama ay ku maalgeli lahaayeen inay dalkooda ku maalgashadaan ee arrimahaas dhagartaas ayaa timid ee dad bay ku waxyeeleeyeen Ee, dabcan ee, dowladda soomaaliya waxay had iyo jeer alle ku howlan tahay kana shaqaysaa kow dadka soomaalida inay nabadooda ka shaqeyso amnigooda iyo ammaankooda ka shaqeyso iyo wax kastoo horumar u noqon kara amniga laga shaqeynayay ciidamadii sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka howlgalay Ee, runtii waxaan rabaa xog muhiim ah dadka soomaalida meel kastay joogaan in lala wadaago waxaa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin eh, sidii lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad soomaaliyeed oo waxba galabsan waxaan hubaa inaad muuqaalo badan oo oo aad la wadaagi kartaan ay jiri doonaan eh, dadka ama daawadayaashiina muuqaaladaas oo muujinayo dhallinyaro soomaaliyeed oo saraakiil ah oo soo badbaadinayo duqeyti soomaaliyeed oo nimankaasi dabxirka ay u isticmaaleen ay soo furanayeen sibilyanka faraha badan ama dadka madaniga ah oo aan ciidanka ahayn oo meesha ay, ay gaashaanka ka dhigteen soo badbaadintooda ayaa xaaladda dheeraysay Ee, dhanka kale waxaan rabaa inaan dadka soomaalida meel kastay joogaan aan xasuusiyo ee, annaga iyo shabaab dowladda soomaaliya iyo shabaab ma aha wax looga raafi karo Ee, rag shalayta waxay soo abaabuleen saacadahan iyo ka hor iyo maalmo kasii horreeyaba gawaari waxyaabaha qarxo la saaro oo dalka la keeno oo markii uu qarxo xigtadeeda ay noqoto in qoryo iyo rasaas inta la qaato meeshii uu ku qarxay dadkii wixii haray iyo deeqdii wixii u hartay lagu baabi'iyo iyo ciidamadii dowladda oo hamigooda uu yahay kow inaan arrinkaasi imaan oo gaarigaas meel kasta looga hortago oo dadka iyo ammaan helaan oo goobaha magaalada ka baxsan iyo goobaha gudaha magaalada dhexdeedaaba ay uga hortagaan ay ku celiyaan haddii ay dhacdo inuu soo jiiro sidii xalay timidda dhacday oo taleex eh, maxaanku yidhahdaa jackpointiga ah ay soo jiireen laga hor yimaado oo haddii ay meel galaan looga daba tago oo waxa ugu horreeya oo laga shaqeeyo ay noqoto in dadka eh, ku waxyeelooba hadday dhaawac yihiinna lasoo qaado hadday bad qabaan lasoo badbaadiyo iska dhicinta nimankaa la iska dhicinayana ay noqoto mid lagu miisaamo waxyeelada waxyeelo la-aanta dadka ay iyagu gabaadka dhiganayaan waxaa laga yaabaa musawirkaas dadka soomaalida inuu macno badan u fasiri doono markay arkaan sarkaalka soomaaliyeed wiilka soomaaliyeed ee waayeelka soomaaliyeed ee markaas ay ugu horreyso ee gacanta ka soo qabanaya soo badbaadinaya iyo dhagarqabayaasha dad aanay garanaynin meesha ay joogaan iyo nooca ay yihiin soo maagayo hadafkooduna uu yahay dil iyo dumin iyo dacdarayn Ee, baraha bulshada marar in badan waxaan ku arkaa iyadoo lagu eedeynayo dowladda soomaaliya ee dhacdooyinka noocaana markay dhacaan waxaan jeclaa lahaa dowladda soomaaliya waxyaabahay ku howlan tahay waa fara badan yihiin waxaa ugu horeeya in dadku nolol ay helaan inay dadku amni iyo ammaan ay helaan inay dadku eh, hoob amba rajo ay helaan mas-uuliyaddeenu waxay ahayd intaanay arrintaan u dhicin inaan ciidan badan ku fidinay dalka afartiisa gees magaalada muqdisho maalin kasta ciidamo aan soo tababarnay iyo tira cusub ayaan dhignay hadafka aan kaga leenaha ma ahan inaan hadday maalgalaan uga celin laakiin waa hadaf ka hortag ah inaanay soo gudbin waxyaabo badan ay soo gudbin rabeen waa laga hortagay waan ogsoonnahay waa garowsannahay dadka soomaalidu ka dabatag nagama rabaan iyo daaweyn waxay naga rabaan ka hortag iyo joojin wax kasta oo dowladda soomaaliya ay heli karto arrinkaasuu ku wajahaya tababar ciidan hadday noqoto qalabayn hadday noqoto eh, kharash ku bixin haddii ay noqoto miisaaniyaddu cad weyn looga qoonday haddii ay noqoto waqti gelin madaxda ay waqti gelinayso haddii ay noqoto arrinkaabuu ku wajahaya waxaan rajaynayaa maalinba maalin ka dambaysa inay kasoo raynayso waxaan eh, rajo ka qabnaa inaan gaari doono maalin eh, falku intaanu dhicin ay ciidamadeennu si dhammaystiran ugu wada guulaysaan oo magaaladan iyo magaalooyin kaleba aan nabadayno waxaan rabaa dhanka kale dadka soomaalida inaan la wadaago ha annaga dowladda baan nahay ha dadaalan ku jirnaa ciidamaan tababarnaa waa qalabaynaa qalabka uma dhammaystiro waxaan rabnaa inaan dhammaystiro tirada aan rabna ma gaarsiis waxaan rabnaa tirada inaan gaarsiis dhaqaaluhu uma dhammaystiro waxaan rabnaa dhaqaalahooda inaan kordhino laakiin dhanka kale bulshada soomaalida waxaan rabnaa inaan la wadaagno inay dowladda iyo ciidamadaba gacan ku siiyaan in arrinkaasi wax laga qabto oo dhagarqabayaasha ay wax ka qabtaan waxaan kaga jeedaa shabaab wax laga cabsado ma aha waxaan looga cabsanayn cid haddii aad la dirirto iyo haddii aadan la diririn iyo haddii aad dayso iyo haddii aad qabato marna aan kugu daynayn oon da'yari kugu dhaafayn oo duqaytinimo kugu dhaafayn oon dhalinyaro eh, eh, sibilnimo kugu dhaafayn oo ciidannimo kugu dhaafayn wax dadka soomaalida ay uga badaan oo aysan uga qayb qaadan ma imaan karto waxaan rabnaa qof kastoo soomaaliya waxaad ogaataa jidka markaad maraysid amba gurigaaga aad ku jirtid aamin kama tihid shabaab kuwa xor